kulmay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan mawnima xuseen qowdan oo aanu wax ka weydiinay bal ardayga warbixin naga siiso xaaladda wasaaradda caafimaadka iyo xaaladda guud ee cusbitaalka magaalada hargeysa dhinaca horumarka iyo dhinaca waxqabadka mustaqbalka qorsheysa bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haddii aan ku horeeyo wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadku runtii waxay ku howlan tahay sidii ay iyada siyaas iyada wasaa iyada xukuumadda uga wakiila howla caafimaadka waxaanay ku howlan tahay sidii ay u degdergelin lahayd caafimaadka bulshada reer somalilan oo mas-uuliyadi ka saaran tahay kormeero badan bay runtii sameysaa tababaro badan bay sameysaa mashaariic badan baanu bilownay oo program laydhaha e b h s imka ugu qiimobaya ugu qiimo badan yahay oon runtii sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ka hirgelinay gobolka saaxil oo fayskiisii saddexaad hadda gelay aan odhan karana caafimaadka gobolkaas si fiican buu wax uga qabtay labadii kun iyo saddex iyo tobankii gobolka tog dheer ayaan isagana ka hirgelinay oo howlihiisi waa ay socdaan imikana waxaana noo qoobseysan sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka ee soo socda in aanu ka hirgelino gobolka sanaag oo laba degmo ah iyo gobolka older kunjahaan runtii haddaan ka waramo gobolka muruje programs waxaa socda mashaariic badan oo isbarbar socda oo kor loogu qaadayo xaaladda caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka oo dhammaan mchada dalkao dhan ka socda waxaa barbar socda nafaqayntii caruurta oo iyaduna ah muhiim in caruurtu ay nafaqo hesho markaa mashaariicdaas waa mashaariic mar walba socota oo aan joogta iyagu joogta ah waxaa dhinac socda tallaaladii hadday yihiin tallaaladan mchada ka socda ee maalinlaha iyo hadday yihiin tallaaladan kambaynada lagu galo iyaguna waa ay socdaan markaa runtii waxaan odhan karaa howlaha caafimaad ee dalku sidii loogu talagalay bay u socdaan waxaa dhinac socda iyaduna t b d oon odhan karo waa cudurada imika aynu odhan in la dabargooyo aynu inoo qorshaysan waxaa dhowaan la bilaabay dadka resistarka u ah daaweynteedii oo inka soddonki qof loo horeeyay dawadii loo bilaabay kulley marka ay konton qofna gaadhaanna aanloo aanu samayn doono daahfurkii markaa brograamkaasina runtii waa brograam aada ugu qiimo badan bulshada reer somaliland oo socda haddii aan dib ugu noqdo istaagka guud isbitaalka guud waa isbitaalka riferalka u ah somaliland oo dhan runtii waxaa socda hawshiisu maalmeydkiisu si fiican ba u socotaa marka aan dhinaca aan kala qaado aan dhinaca daaweynta iyo dhinaca qalinada u kala qaado daaweyntu waa wax wakti walba taagan oo o b d ga maalin walba ay dhakhaatiirtu fadhiisato oo whatsapp taa markaa tagtaan sida ay bulshada reer somaliland maanta cisbitaalka hargeysa u aamintay ay u imanayaan tiyo ay joogaan dhakhaatiir badan oo ay xukuumaddu lacag siiso iyo dhakhaatiir program finsom laydhaha dowladda finland inagu caawisay ay keeneen dhakhaatiirta ka howlgasha runtii waxay u badan yihiin specialist maanta waxay noo joogaan dhakhaatiir badan oo ruusha oo takhasusyo kala duwan leh hadday yihiin dhakhaatiirtii madaxa ee qalinada madaxa samaysa dadka strooga ku dhufta iyo dadkan car accidentka waxay noo joogaan dhakhaatiirtii lafaha waxa inoo jooga dhakhaatiirtii dumarka waxa inoo jooga dhakhaatiirtii diyaaliska iyo mashiinada keliyaha ku shaqaynaysay marka runtii waxaan odhan karaa maanta isbitaalka guud ee hargeysa meel laga majeerto ayuu taagan yahay waayo isbitaalka guud ee hargeysa maanta hawsha ka socota iyo marka la galo gudihiisu way kala duwan yihiin waa ool waa isbitaal gaboobay oo fiftieskii la dhisay laakiin maanta waxaan isleeyahay adeega uu bixiya waa adeeg runtii aada u heer sarreeya oo u dhigma isbitaalada standarka ee adduunyada maadaama aynu ku qalayno dadka stroog madaxa ku dhuftay maanta aynu ku qalayno oo dad badan ay ka kaceen ilaahayna aynu la kaashanay dad badanna xabadaas freenantcitieskan la siiyey lagu daweeyey waxaan odhan karaa standarka isbitaalka maanta runtii improvement badan ayuu sameeyey waxaanan odhan karaa saddexdii sannadood ee xukuumaddan madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraaye talada haysay isbitaalkaa guud waxay gelisay quwad iyo awood badan ilaahayba awood leh sanadkii u horeeyey waynu ogeyne waxaa laga bedelay dhammaan sariirihii isbitaalka yaalay sanadkii labaadna waxaa loo abrofgeereeyey lacag lacagtaasoo noo fududaysay inaanu helno inaanu isu keeno dhakhaatiirta xirfadaha kala duwan leh ee maanta ka howlgala waxaa dhismay qaybta keliyaha oon hore u jirin baynu kusoo kordhinay waxaynu kusoo kordhinay qaybta gargaarka degdega ama i t unitka la idhaahdo oon hore u abuurnayn baynu sameynay waxa aynu kusoo kordhinay qaybta ilkaha oo maanta shaqaysa oon doonaynana inay standard noqoto qalab badan runtii u soo socdo ayaynu kusoo kordhinay waxaynu improvement ku samaynay laboratory oo la keenay mashiino badan oo casriya waxaa kaloo aynu kusoo kordhinay haddii eeba xukunkeeda leeyahay qeybta x-rayga oo ah halka ugu muhiimsan dhakhtarku haddaanu haynin haddaanu haynin qeybta diagnostiska hadday tahay x-ray hadday tahay ct scan hadday tahay ultrasound waxba ma qaban karo dhakhtarka waxa caawiya waa laboratoryga iyo qeybta x-rayga marka x-raygaas mashiino casriyaa la keenay oo x-ray machiniskii baa la keenay oo digital ah waxaa la keenay ultrasoundkii oo shaqaynaysa oo mashiinadan uu ku jirta lagu sawiraa maantana waxaa la rakibaya city iskaankii oo dhowaan yimi oo lasoo siiyey lacag nus malyuun ku dhow oo xukuumaddu bixisay city iskaan oo lacag uu soo siiyey nus malyuun ku dhow iminkana rakibaadkiisi socoto dhismaha dib baa loo dhisay oo dhulka lagama bilaami laakiin waxaa lagu sameeyey jubudhis aada u ballaaran runtii lacagta xukuumaddaa bixisay marka waxaan odhan karaa maanta isbedelka guud ee hargeysa wuxuu marayaa marxaladii ugu sarreysay ee icitaalkaasi gaadho intii uu jiray ayaan odhan karaa waxaa la sameeyaa qaliino fara badan oo dadkaas takhasuska kala duwanle ay sameeyaan runtii qaliinadaasi waa qaliino aada u jaban dadka wax yar baa la la maxaytolay lagu jaaj gareeya maadaama ay xukuumaddu bixinaysa lacagta oo de tiyaatarkiibaa u baahan in la nadiifiyo shaqaalihiibaa gunno u baahan mushaharka loogu kabo marka runtii maanta adeeg cisbitaalkaasi bixiyo waa runtii adeeg aada u fiican waxa uu jaajgareeya dalkuna waa qiimo aada u liita marka waa dareemi kartaa bulshadii reer soomaaliya inay maanta cisbitaalka gudaha hargeysa aamintay ayna joogaan
watahay maxaa kale idin qorshaysan haddii dib ugu yar noqoto dhinaca qorshaha sanadka cusubka
runtii waxaa noo qorshaysan in isbitaalka guudaha hargeysa dhibdhus lagu sameeyo qaybo badan kolley nin wadan iyo reer somalilan wuxuu naga caawiyey qayb inuu noogu kordhiyo xafiisyada maadaama ay dhakhaatiir badani maanta joogaan dhakhaatiirtaasina ay u baahan yihiin qaybo ay fadhiistaan mashruuc kaleo e c da bixinaysay baa jirtay oo iyaduna qaybo dhisayay mashruuca waxaanu isleenahay tiyaatarka oo runtii tiyaatarkii hore wuu inagu yaryahay ee cisbitaalka ingiriisku dhisay tiyaatar dambeo la dhisay baa jira oo lagu nimi anagu kiyoo dhisan laakiin tiyaatarkaasi runtii sidii ugu habboonayd looma dhisan ama standardkii tiyaatarada laakiin waa ka maanta aynu ku shaqaysana marka waxaa noo qorshaysan waxaa ugu horeyna soo galo horta kow inaanu tiyaatarkaa dibudhisku samayno tiyaatar standard la helo laba waxaa noo qorshaysan outpatientk oo ah halka cisbitaalka laga soo galo oo aynu ognahay outpatientkeenu maanta inuu og yahay in outpatient cusub oo casriya la helo qorshaha saddexaad sanadkan noo qorshaysan waxa weyaan i c unitka ama qaybta gagaarka degdeg ah waxaynu ognahay in car accidentku inagu badan yahay marka qaybtaasina waxay u baahantay tii xukuumadda la socoto intensive care unit hore aanaynu lahayn haddana inaan standard gaadhsiinaa noo qorshaysan saddexdaa qaybood turkigii waanu saragnay ayaguna qaybaan idindhiseebeen kuwait fund qatar fund laftirkeeda lacag baa ka socota marka adigu waxaanu filaynaa lacagta sanadadana soo galaysa inaanu cisbitaalkii ka dhigno cisbitaal caalamiya oo istandara oo qalabka aynu haynay xukuumadeenu inoo iibisay ee saddex muddadaas saddexda sannadood ee joogtay ay gelisay iyo wixii kale aynu heli karnaba inaynu ku kordhino waayo cisbitaalkani markii la dhisay dee hargeysa waynu ogno waxaa ku noolaa waxaan boqol iyo labaatan ku gaadhin maantana hargeysa rafli waxaa lagu sheegaa milyan iyo laba boqol oo qof marka xitaa waxaan odhan karaa sariiraha maanta cisbitaalka gudaha hargeysa bulshada reer soomaaliya kuma filno waiting list baa la galaa maanta cisbitaalku waa saddex boqol iyo dhowr iyo soddon sariirood marka waxaan leeyahay kuma filna bulshada reer somaliland kolley marka intaynu xukuumaddu iyo de iyo shacab ahaanba intaynu lacag helinaan cisbitaal ku dhisano kolley maanta cisbitaalkeena asuman standardkaa ku haynayna oo maanta gaadha ilaahay looguma hadlo nimcuseen wax kala ka warata badada isbitaalada gaarka loo leeyahay kusoo kordhaya dalka waxyaabaha ay ka taraan dhinacii adeega caafimaadka ee bulshada wahaye kuleyba hoos yimaadaan kolley ha horta dastuurkeenu public iyo privatekaba wuu qorayaa isbitaalada privatekii kolley culayska way ka yareeyaan isbetelka hargeysa laakiin haddana maanta waxaad moodaa inta badan dadka inay aaminsan yihiin isbetelka guuda hargeysa oo qof markuu laba wiig jooga lasoo murxiyo lacagta laga soo qaado kiyoo socda ayuuba marka dambe noo yimaadaa ta kale mushkilada labaadn haysta waa isbitaalladu marka ay dadka soo hayaan oo arkaan qofku xaaladii ugu dambeysay inuu marayo ma waxaa lagu soo turaa cisbitaalka guuda hargeysa anaguna qofku xaaladii ugu dambaysa markuu marayna ma odhanayna naga qaado markaa runtii culaysbaa isbitaalladaas ka jira badan laakiin de haddana anagu isbitaalkan waa isbitaalkii bulshadu lahayd ee bulshada ushaqeynaya marka ama brivate ha ku horeeyaan ama brivate yaanay tegin anagu mar walba waxaan ku qasbannahay inaan bulshada sida reer somaliland u adeegno adeega ugu fiican oon bixin karno runtii aanu siino tiyo maanta wax ilaahay loogu mahadnaqo isbitaalka dhakhaatiirta intaan idin sheegay finland inoo keentay iyo dhakhaatiirta xukuumaddu lacagta ay siiso ee ruushka iyo ka kooban hindida waxa ka badana inoo taraxumaan dhakhaatiirteena cusbay ee jaamacadaha dalka kasoo baxday kuwii sanad horteed soo baxay kuwii laba sanadood horteed soo baxay kuwii saddex sanadood horteed soo baxay iyo kuwa inteena shaqo ku jira dhammaantood way ka howlgalaan maanta cisbitaalka hargeysa habeenkii laba dhaktar baa heegan kala labadaa dhaktar ee heegan kala toddobada subaxnimo shaqaalaha iyo laba iyo maamulka cisbitaalku waxay u fadhiistaan shir labada qof ee heeganka gala ay kaga warbixinayaan xaaladii xalay cisbitaalka ku sugnaa deedna dhakhaatiirta subaxdii gelaya halkaasi hawshooda ku qablaa oo ay ogaadaan beeshin weliba wuxuu xala mutay dawadiisu halkay maraysa iyo xaaladda uu mudan yahay marka runtii maanta waxaan oran karaa hawl wacan baa ka socota hawsha wacanna tii ay dhammaan dadkaasi wadaan haddana waxa aan ugu mahadnaqaya agaasimaha cisbitaalka guud ee hargeysa dhaktar askar oo aan odhan karo waktigiisii wuxuu u furay cisbitaalka guud sida uu toddobada subaxnimo usoo galo labaduu ka warra waxaa afarta galabnimuu kasoo baxaa waxaa laga yaaba haddaad koob iyo tobanka habeennimo cisbitaalka guud ee hargeysa aad soo marto maanta inaad dhaktar askar oo dhex taagan aad ugu imanayso runtii markaa askarna aada baan ugu mahadnaqaya